bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu dhugunsiyaal hamiin faylan weelwalba isu dhogdanga ha ku dhowaada barnaamijka kulanku warsan oo hamiin walba isunku barata idaacadda warsan ee magaalada tanbaydhabo dhugunsiyaal hamiinama ah taagalaytuu taarikhtii keedanta kowda bilo diseembar labada kun iyo toban sagaalka qodobada shir ka tirsan barnaamijka kulanku warsanna uu nimadu haddii leer walibaa ku mid ah xildhibaan cabdi maxamed oo ku tirsan xildhibaanada baarlamaanka maamulka hiirshabeelle iyo weliba hose ku hadalay xaaladda deegaanada maamulka hiirshabeelle agaasimaha waxda reer heliisyowka ee wasaaradda arrimaha gudaha ee xukuumadda federaalka soomaaliya iyo weliba iyona magaalada dhuusbareeb iyo kuqabadan ee shir wadatashi oo keedanga sidii walanqobadala ayaa xaaladda deegaanada maamulka galmudug iyo saasoo kala khilaafaadka kuteegan meelasay sidii la afjari lahaya haddaba meeta sababto barnaamijkaasay sacduunaha keedi dhuwansyala barnaamijka siinkaaya wasiirka wasaaradda maaliyadda ee xukuumadda federaalka soomaaliya iyo weliba usiina golaha baarlamaanka ee federaalka soomaaliya iska hor akhriyaya sharciga maaliyadda dalka haddaba muhiimadna en lata sharcigaasi iyo dalka akheeray barnaamijka siinkaaya gudoomiyaha gobolka banaadir oo anaadiqa magaalada muqdisho cumar maxamuud umar finish iyo weliba use sheegaya inay reedan dactooyga kusoo bii doonaan oo waddooyinkan ta badana roobabkii maalmoglaadhaafi quuda ay magaalada muqdisho saamaynta ku weeldhade qodobadaas iyo qodobo kale barnaamijka kulanku warsana uu nimada kheyraysiinkaaya barnaamijka uu kale baasaare waan sinadarasi doone anuu cabdirashiid axmed ibraahim ah cabdirashiid rashka dhanka farsamada madagteerta waliba imaamado doone saaxiibkayga bilaal hilaala mar kale iyo barnaamijka kulanka warsan waayahay dhugunsiyaalla idaacadda warsan ee magaalada taunbaydhabo iyo noordaratan weliba hodasinkala dhugunsiyaalla hamiin falanga xildhibaan cabdi aadan xasan oo uuse ku tirsana xildhibaanada baarlamaanka ee maamulka hiirshabeelle iyo weliba uuse ku hadalaya xaaladda deegaanada maamulka hiirshabeelle iyo saasoo kala deeqday oo inta badan la deersiyey dadka ku noola deegaanada maamulka hiirshabeelle xildhibaanka maranqata teleefonka idaacadda warsanga uu ku weydiiyey iyo weliba uuse inka jawaabay xaaladaha guud hadda aad bay fiican yihin sidii hore way dhamaan waxaa dhacday masiibo fatahaada ah oo dadka hiirshabeelle guud ahaan saameeyey gaar ahaanna masiibada ay u darneed magaalada saladweyne marka halkaas waxaa ka dhacday khasaaro naf iyo maal leh laakiin waa loo soo gurmaday waxaa usoo gurmaday walaalahooda soomaaliyeed meelba ay joogeen iyo dawladda federaalka iyo dhammaan beesha caalamkaba marka waxaan leenahay dadkii soo gurmaday ajirxsanad allah ka siiyo dadka reer sardeyne walaal la-aan maaha walaal bay heleen dhibaatadii waa lala qabsaday annagu ka hirshabeel ahaan iyo ka baarlamaan ahaan karaamkayna iyo agoodayna dadkaasi waa la wada hadlay gudoomiyihii baarlamaanka iyo warsoodii hogaaminayo xildhibaano ah muddo bil ku dhow ayay waxay joogeen dalweyne ayagoo la qaybsanaya dhibaatada soo gaartay iyo fatahaadii walaalihii ama dadkii ay ku makalayeen kuraasta marka waxaan leeyahay dadka reer dalweyne waxaad moodaa laba kun iyo sideed iyo tobankii fatahaadii dhacday iyo hadda laba kun iyo sagaal iyo tobanka ah gurmadka loo sameeyey ee dadkaasi la gaarsiin markii laysku daro waa lacag aan shan milyan ka yareen shantaas milyan waxaad moodaa in haddii la gelin lahay meeshan muxuu ahay hadda ay ku dhacday meelaan ahayn oo looga hortagi lahay waxa keena fatahaadaasi waxaad moodaa dadka reer darwin haddii ay helaan nabadgelyo oo ay helaan wax micnaha biyobaxa iyo colaadi waxaasdan ay ka nabad galaan waxaad moodaa magaalo ganacsi ah oo isla markaas ku bixiyso oo aan u baahnayn gacan laakiin dadka jirtaa waxaa magaaladu waa god waxaa ka koreeya werigii iyo yaadiyaashi waxaa ku hareeraysan buuro markasta oo roob da-a waxay halis ugu diraan dadka reer barweyne inay baaba'aan marka waxaan baaq u dirayaa dawladda dhexe oo guud ahaan mas-uulka ah wadanka gaar ahaan xukuumadda hirshabeelle ee federaalka ah waxaan u dirayaa baaq ayagana in fatahaadaasi si kasta oo loogu hortagi kara looga hortago oo aanan dadkaasi keliya muxuu ahay mar kastaba aan gargaar loola cararin waxa keenayo dhibaatada laga hortago loo sameeyo biyoxireenno webigaasi loo bado la bixiyo kanaalo kadib waxaa weye markaasi in fataadaasi aysan soo noqonayna meeshaasi kacad waayahay mudane markaan kasoo tagno beledweyne waxaa jira deegaano kale oo ka tirsan maamulka hiirshabelle oo saameyn ku yeeshay roobabkaasi iyo fatahaada webiga marka ayaguna dadkaasi gargaarka la gaarsiinayo wax ma helen
way heleen sida macadaay oo kale waxaa la gaarsiiyey dawe iyo gargaar waa meelaha laakiin fatahaada markaan kala qaadna meesha ugu daran ayaa lagu baabacay biyuhu ay aada u saameeyeen waa daladiine way jiraan meelo kale oo hirshabeelle kamid ah ama tuulooyin oo yimaada daladiina ama tuulooyin oo yimaada jowhar iyo nawaacidisha biyo ay waxyeeleeyeen laakiin hadda meesha ugu daran oo dhibaatada xoogan ay gaartay waa daladiina laakiin gudmiyadii la magacaabay burmudka ahayd ama haddii ay ahaayeen xisbiyadii mucaaradka dhammaan waa loo gurmiyey muxuu ahay meelaha kale ee deegaanada hirshabeelle ee biyaha ay galeen sida macabdaay iyo
waayahay mudane markaan eegno deeqooyinka kala duwan oo beesha caalamka ay bixisay ee magaalada beledweyne dad ayaa jira oo cabasho ka muujiyay maamulka hiirshabelle oo ku aadan qaybinta deeqdaasi oo qaarkood ay sheegeen in ay deeq dhanba aan helin marka arrintaasi idinku baarlamaanka hiirshabelle ma u kurgasheen dadka siday wax loogu qeybiyay
aada masan tahay waa su-aal muhiim ah dadka wax bixinaya markii la keena deeqaha ma awoodaan hal mar in ay muxuu ahay dadki wax ay weli gaarsiiyaan laakiin macnaha dadka qayb baa horumarayso qaybna way dawmaraysaa marka dadka waxa weeye qaybtii wax loo horgeliyo qaybta dal waxay isleeyihiin inay waxba soo gaaraynin laakiin waxaan u sheegayaa oo caddaynayaa dadka degan magaalada deeqaasi inay wada gaarayso loona shirdi guddi ganacsato ah oo hadda maamul iyo wax laweleyna haysan jirin guddigaas ganacsatada oo ka kooban shucuurta degan magaalada berweyne ganacsatadeedii oo ayagu ah dad culimaaudiina meel kasta oo fatahaada ka jirta iyo xaafad kastana ay gaarsiinayaan laakiin haddii macnaha xaafad biladkaaga ay ka socoto hoor dadku waxay moodaan inay wax usoo gaarayeen oo horay waxay u barteen wax noocaas laakiin tan maanta duwan tahay ganacsatadu waxay gaarsiin doonaan meel kasta oo dhibaato ka jirta marka dadku waxaan ugu baaqayaa ciddii ay soo gaartay way soo gaartay ciddii soo gaarna way soo socotaa ha sabraa media ay ka hadlayaan ha yarayaan cid kasta oo beerberweyne gacanta way gaaraysaa waayahay markaan eegno xukuumadda maamulka hiirshabelle mudane baarlamaankiina maamulka hiirshabelle dhowaan asigoo shaqaynaya looma jeedin marka caqabadooyinka ama hakadka u galay maxay tahay kaluumada baarlamaanka hiirshabelle
waa sax waa su-aal aada u muhiim ah baarlamaanka hiirshabelle marna wuxuu galaa fasax marna wuxuu galaa muxuu ahay shaqadiisii waajibaadkiisii dastuuriga gutaa baarlamaanka markii uu kasoo laabtay fasaxiisii shaqadiisii waajibaadkiisii oo gudan rabay waxaa soo baxday muxuu ahay dowladaha dilidka muxuu ahay soomaaliya taakule waxaa laga helay aqoon kororsi maadaama baarlamaankii loo diray aqoon kororsi muxuu ahay kooramkiina uu buuxsama waayo markii ay kasoo laabteen aqoon kororsigii oo baarlamaankii markuu fumi lahayna waxaa dhacday masiibadii fatahaadii waa noo cuntuweysi dadka aan anagu matalno oo biyo dhex jiifo oo biyo ay xaqinayaan inaa haddana macnaha baarlamaan inta la furo laga fariisto waa shixuweysa arrinkaasi arrin noo cuntuweysay noqotay gudoomiyaha arrintuu markaasi ka farxinaya arrinkaasi dafuud baarlamaanka ka kooban wax sida hogaaminaya xoreenkiisii labaad waa si ay u dhaqaaqeen dalgeena oo ay ku maqnaayeen muddo bil ah hadda waxay kusoo laabteen magaalada madaxdii hirshabelle jowhar baarlamaankan sida hadda ku cad oo gudoonka usoo diray mashadkii wuxuu furmi doonaa maalinta sabtiga oo berrito ay ka dhiman tahay waayahay xukuumadda maamulka hiirshabelle oo hogaamiyo madaxweyne waare inta badan waxaa waaye caqabadooyin badana hortaagan sida uu madaxweynaha horeyba uu sheegay oo ku aadan dhanka amniga iyo sidoo kaleba mashaariicda kala duwan ee lagu fulinayo deegaanada maamulka hiirshabelle marka baarlamaankiina oo matalaya shacabka deegaanadaasi maxaa idinku aadan mashaariicda kala duwan ee markii loo eego deegaanada maamulka hiirshabelle
anagu horta ka baarlamaan ka baarlamaan ahaan shaqadayna waxaa weeyaan xeerdejinta iyo la xisaabtanka xukuumadda iyo matalaada shacabka wixii amni ah hay-adaha amniga ee ugu horeeya madaxweynaha ayaa ku shaqo le taas waxay u baahan tahay in la su-aala madaxweynaha ama wasiirka amniga oo wakiil uga ah amniga midda mashaariicda anagu baarlamaanku wuxuu xaqu leeyahay waajibaadka saaran mashaariic kasto oo hirshabelle laga fulinayo in anagu aan ansixino oo aan cod aqlabiyaga taagno waana dhacday inaan mashaariicyo badan oo la horkeenay baarlamaanka aan fududeynay annagoo duulayna dhibaatada iyo maamulka curduma iyo muxuu ahay waxyaalaha badan oo heshiiya laga jiro laakiin amalku baarlamaan ahaan waajibaadka ayna dastuuriga ah wax kasta oo dadka reer heshiiya ay kormarayaan waan ansixin doonaa waana ansixinnay midda amniga waxaan leenahay waxaan baaq u diraynaa dowladda dhexe iyo tan hirshabeelle iyo dhammaan ciidamada amison inay ka qayb qaataan sugidda amniga deegaanada hirshabeelle waayahay baarlamankiina markaa eegno muddadii uu jiray maamulka hirshabeelle iyo hadda laga joogaba shaqooyinka oo horyaala oo idinku hadda aad dhamaystirteen
baarlamaankan waa baarlamaankii koowaad oo baarlamaankii u wareeyay laga addaatay deegaanada hirshabeelle wuxuu qabtay waxaan isleeyahay baarlamaano jiray hore u jiray inaysan qabanin baarlamaankaas wuxuu ansixiyey sharciyeedyo badan oo la hor keenay oo wax u ool ah hirshabeelle ama hadda sida hiiraan ama shabeellaba dhex oo kale waxyaalo badan oo baarlamaanka ansixiyey muxuu ahay loo fuliyeeyey oo ay kamid tahay in baarlamaanka wasaaradaha hirshabeelle mashaariicyada ay keenayaan baarlamaanka in baarlamaanku usan waxba ku xirin uu ansixiyaa asigoo fiirinayo xukunka dowlad goboleedka hirshabeelle danka dadka danka yar ee hirshabeelle baarlamaanka dadku wuxuu taagan yahay mar walba matalaada shacabka inuu wax walba oo shacabka faa'iidaha iga jirto ansixiyo wax kasta oo shacabka lagu dhibaataynayo uu diido marka annaga intaas ay matalaada aynahay tahay xukuumadda wax kasta oo ay keenaan oo wax ku ool ah oo muxuu ahay shacabkaas wax loogu qabanayo waxaan diyaar u nahay inaan ansixino waayahay mar waxaa jirtay khilaaf soo dhex galay hogaanka baarlamaanka guddoomiyaha iyo guddoomiye ku-xigeenkiisaba marka khilaafaadkaasi markii loo eego baarlamaanka maamulka hirshabeelle ilaa iyo hadda uu shaqaynayo saameyn intee la eego ku yeeshay la isdhihi karaa
baarlamaanka hirshabeelle waxaan isdhihilahay baarlamaanada ku jira maamul goboleedyada waa baarlamaanka ugu fiican waayo maxaa jiro xildhibaanadu markuu khilaaf yimaado waxaa iskooma ilka iyo carab haddii guddoonka uu isku dhaca xildhibaanadu ma u kala qaftaan ee way u kala garqaadaan wayna isu keenaan waa sax khilaaf u dhacay oo u dhexeeya guddoonka laakiin xildhibaanada hirshabeelle ayagoo xal duulaan ah ayay muxuu ahay ku guulaysteen inay isu keenaan hogaankii haddana ay weli jiraan wax khilaafna uusan jirin waxaad ogtahay baarlamaanada muxuu ahay maamul goboleedyada qaarkood inay kala qaybsameen oo dhowr mar ay kala galaakiin annagu baarlamaankayna ma qaybsamo waxaa jira guddi marjaca laakiin haddii qofkii laba qof ay isku dhacaan waxaa xalinaya baarlamaan weynaha baarlamaanka hirshabeellena waa baarlamaan isku tala isku tawfiiq ah
durdur hareeqa iyo dhuldhoog leh dad iduunyaba waa isla wada daneeye daawona saasaabtii doorfaydha waa isla wada daneeye duuriya miinkii daalanaay dadayaayi daawo dhabce deertii muraadka may daliilangae diinkii quraamad haruunakii kagdaawayaw daarul abraar daartii quraansaarka yaa hadda la furi ashidanti maay haddana udura hadda galangali abshirlay ma aha macal ijaabuu iil hoo qabtay udurkii adakahaay abshay waysanayti eebegay hoon diidnaba eedanka daaway sidaasee deer harunta quraansaarka ee daarul abraar isku dhaay mayle tamae ulmikiinka diyaar ee harunta quraansaarka ee daarul abraar oo kii daawayayaan tugti uraamed ii daawo dabiici ah ku soobsan herbal yacni geedo daarul abraar oo diigsato
waayahay dhegeystayaal idaacadda warsane magaalada tanbaydhabo iyonu dareertanga geeg oo kale kowda december waliba iyo keedinta malangastayaya maalinta cudurka lankasow h i v idska islamarkaasna waliba geega lukuxuse guud ahaanba caalamka soomaaliya qayb ku hayti miiloonta badan lukuxuse waliba naasaas oo kale huskaasay qayb ku hayeen mas-uuliyiin ku tirsan dowladda federaalka soomaaliya iyo saas oo kale wasaaradda caafimaadka ee xukuumadda federaalka soomaaliya wasiir ku-geenka wasaaradda oo arrimo hoseya faahfaahya u iilidhugunsada
senatorka iyo wasiirkiliga hore marka meesha marxaladda waddanka uu marayana waad arkaysaan muddo ayaa hadda kasoo wareegaysay dhowr iyo toban sano sida la muuqato cudurkan sideetimeeyadii markii adduunka uu kusoo biiray dadka adduunka joogoo dhan shay waxay ka aaminsanaayeen iyo maanta meesha uu jooga aad iyo aad isbeddel weyn baa dhacay runtii waxaan aaminsannahay in ilaahay hadduu yidhaahdo muddo dhowna ragga walaalaheena iyo gabdhaha walaalaheena soomaaliyeed inay si normala ah mujtamaca ay ugu soo noqon doonaan ilaahay hadduu yidhaahdo maxaa yeelay daawadiisu way jirtaa qofka hadduu mar sidii la rabayey uu u qaatana wuxuu dadka kale kaga duwan yahay ma jiro asigoo keliya inuu ka ilaaliya ay tahay qofka kale mase isu sheega at least si uu ogaado marxaladiisa siday tahay iyo hal marxalad keliya maan marxalado badan buu leeyahay cudurka saa la socotaan ummadda soomaaliyeed waxaan u sheegayaa in hal qof cudur walba nooc walbu yahay uu noogu dhintaa inuu noo xisaabsan yahay annaga ayna qasab tahay muhiimna ay tahay numberka halkaan la sheegay wax walboo gargaar oo annaga aan u gudbin karno haddaan wasaaradda caafimaadka nahay inaan ka wada kaashano qof walboo nagu caawin kara ilaah hadduu yidhahdo maanta aniga waxaan leeyahay waa maalin nalooga baahan yahay in ummadda soomaaliyeed aan ka wacyigelinno waa maalin nalooga baahan yahay inaan annaga dhexdeena isbarno odayaashii hore u hadlay dad badan badankood waxaa laga hadlay waa dhaqaalaha iyo sidii wasaaradda mise dowladdu ay qayb ugu qaadan lahayd dowladdiina waad la socotaan marxaladda ay marayso waxaa marxalad wanaagsan baa maraynaa wasaaradda caafimaadka budget waa sanadkii labaad ee aan ilaahay hadduu yidhaahdo sanad sanad kadibna uu sii koraayo waa la soconaa hay-adaha caalamiga inay shuruud kaga dhigaan in dowladda waddankaasi ay qayb ka qaadato si ay iyaga xataa fanka ay u bixiyaan annagan ilaahay hadduu yidhaahdo program walbo arrimahaas ah waa ka shaqaynaynaa sidaan item ahaan aan ugu dari lahayn budgetka ayna u noqon lahayd maxaan idhaahdaa mid maxaan idhahdaa tusisa baarlamaankiinaad ka loobi garayn kartaan dowladda dhexdeedaad ka loobi garayn kartaan waxa ugu weyn aad ka loobi garayn kartaan wuxuu yahay aniga sidaan aaminsanahay dadka soomaaliyeed waa dad samada aada u jecel samafalkana jecel saas darteed aniga sidaan arko gaabiska dhinacyo badan baa mas-uuliyaddeeda la saaray gaabiska dhinac walbuu ka jiraa gabadha walaasheen nasteexa halkaan timid hadal wanaagsan bay ku hadashay annaga ayaa ah dadka loo baahan yahay waa musiibo qaran waa run haddii wixii aan de dadkii loo sheegin aanna laga wacyigelinin sidaasoo kale haddana caawinaadda loo baahan yahay xataa dadka ma ogo adiga hadda waxaad maanta halkaa ka sheegaysay telefishinkii intaas unbaa nugu eg waa inaad dawrooyin la sameeyaa la qabtaa iskoollada jaamacadaha meel walbay noqoto waxaad ka dhuumanaysa yuusan jirin run ahaantii wax badan baad iska bedelay keliya maahan qofka dhibkaysta saa fahmi kara marka waa inaad u loobigaraysaan sidaad qaybaha bulshadoo dhan aad ugu masaajidada in la tago loo loogu deeqo raggan dhibaatooyinka iyo gabdhaha walaalaheenna ah qaba ayagu isumay sababin ilaahay baa sababa waxa kan cuduradana ee maxaan radaa ilaahay baa sababa ilaahayna qaadi kara anigana waxaan idin leeyahay hawshu dhinac walbay ka liidataa aan isla wada qabanno aanna hor u hor soconno wasaaradda caafimaadka diyaar ay u tahay arrinta kale xigta muhiimadda ay leedahay waxay tahay budgetka keliya ma ahan meesha dhibaatada jirta dhibaatada kale jirta waxay tahay mujtamac asigoo dhan kasoo kabanaya dhibaatooyin badan waxaa jira waxaa la yidhahda hortubinnadu inay badan yihiin prioritiskiyaa badan waddanka dhibaatadana mararka qaar dhibaatada weyn eed adiga koob iyo tobanka kun hadda sida la sheegay ayadoon weli la hubin aad ka tahay waxaad qayb ka tahay mujtamac burburay dowlad la-aan ahaa muddo dheer soo kabanaaya haddaadan adiga is sheegin adiga aadan u dagaalgelin telefishinadii raadiyahaadan hor istaagin dadkii masaajidada aadan tegin cid kuu tegaysa ma jirto ummadda soomaaliyeed dad badan oo khayrka jecel baa ku jira hay-ado badan oo run ahaantii samafaloo howlo badan qabtaa jira qayb weyn bay idinkala qaadan karaan annagoo is caawinayno aan qayb ka qaadano sidaan arrintani aan ula dagaali lahayn ilaahay hadduu yidhaahdana sanad walbana markaan halkaan nimaadno aan ka hadlayno lambarka intuu naaqusayn inaan ka hadalno maxaa yeele waxa kani waxa weeyaan waxa ugu weyn waa sidii bulshada loogu wacyigelin lahaa ma qof kalaa jira oo idinka idinkaga rano wacyigelin lahaa marka waa inaad idinka aada xeedataan marada aada xeedataan ood idinka qaybtiina aad ka qaadataan bulshadiinana sida gabadha walaashee nasteexa tiri oo kale aada u istaagtaan ilaan dhibaatada uu leeyahay keliya maahan dadka fekerkay ka qabaan wax kanaad aragtaan markaas sidaas darteed wacyigelinta idinka idinka timaado midda kale aan aan haddaaya ku bilaaba hadalkaygu wuxuu yahay cudurkani awalka hore muddo yar ayaa la tirin jiray waa loo dhiman jiray cudurkani ilaahay inta qof bini aadan oo cimri siiya wuu noolaanayaa arrimihii hore way dhammaadeen daawada sida herbka loo qaato oo kale ay noqonaysaa mar dhowna waxaaba laga yaabaaba in laga takhalluso intaan annaga noolnahay wasaaradda aan joognaan rajaynayna insha allahu tacaala hadduu ilaahay cimri dheer una siiyo idinkana waxaan idin rajaynayaa run ahaantii caafimaad ilaahay xaggiisa uu ka yimaadaaya in ilaahay inta jirana uu caafimaad u siiyo ummadda iyada dhibaatada ay ku jirta ee aan ahayn keliya cudurkan cudurayaal ka badan baa jira oo musiibo qaran ka weyn aniga aan aaminsanahay cuduradaha kalena ilaahay inuu naga qaado midka la taaban karo ee xanuunka ah iyo mid kale oo qarsoon oo annaga aan wada qabno ilaahay intuba inuu naga qaado in uu nagu hanuuniyo jidka saxda ah nafteenaan dulminaye inuu ilaahayna cafiyo oo aan run ahaantii dowladnimadana aan ka shaqayno maantadan may suurogalayn inaan halkaan isu nimaadno haddaynaan dowladnimo ka shaqaynin marka dowladnimada aan ka shaqayno wasaaradda caafimaadka iyo wasaaradaha kale ee line ministerka aan kala shaqayno ministerska si aan arrintan aan iskula kaashan lahayn hadallada badankood raggii munaasabadani iga munaasara- musa- munaasabnaadaa yidhi annaga ka dowlad ahaan budgetka wasaaradda caafimaadka marar badanna waa la sheegay waxbaa lagu daray baa la yidhi laakiinse haddaadan adigas muujin aadan imaanin meesha run baan idin sheegahayaa maalin walba emergency aan la dagaalanaa annaga wax baa jira wax baa socda intaad maalinta kaliya ii sugtid oo ay xasuusitid ma wax micno ay yeelanayso ma jirto Eh, arrimahan agaasimaha guudna hadalka wuu ka sheegay waxa weeyaan arrin waa muhiim u ah koob iyo toban kun oo qofood maahane hal qof baa annaga muhiimno ah cudur noocuu noqdaba uu qabo laakiin haddaanan wejigaaga arkaynin waxa weeyaan anigana inta badan waa waxa wey meelo kalean eegaya because arrimihii baa iga badan marka taa ha laga wada shaqeeya ilaahi hadduu yidhaahdo eh, waxa ugu muhiimsan kale ee annaga dhanna na khuseeyo waxay tahay waxaan isteebiyo weeyaan waxaa ka hadlay doctor eh, dufla ka hadlay dhibaatadan badinkeed xaggee ka imaanaysaa horta kow dhibaatada waxay ka timid waxa weeyaan waddan burbursan dhaqaatiir aan professionally ayan lahayn meel lagula xisaabtamo dowlad la xisaabtanta mise kan dhibaatada kuu geystay oo xitaa aan lasoo qaban karin maxaa yeele sharcigii baana oolin maanta sidan ilaahay mahaddiis eh, senatorka iyo eh, aqalka sare waa la baasgareeyey sharcigii madaxweynuhu horyaallaa maalintaas annaga gacanteena uu soo galo waxaa bilaabanaysa la xisaabtan baa bilaabanaysa waxyaalahan nafta soomaaliya ajnabi ha noqdo mise mid waddanka u dhashay ee dhibaatada u geysanayo waa inaan annaga oo dhan ka wada shaqaynaa sidaan la dagaalamayn sharcigaasna aan u adeegsanaa ilaahay hadduu yidhaahdo wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmat ullah
alfaraj educational college alfeco macadka walbarashada ee alfaraj abshir bila ogoli harun godobadii idii ilmo yeela dhisi alfaraj educational college yalofuri iikway ku bahi bulshaykooya ilmo aruursada oolankii eetan hay eelbiile wanroore ilmo lanki fadowna bulshay unrooroy idii ilmaga awoodtis yaali ee alfaraj educational college ilbay dhow afartiya gees irid ilma iskulu furunta ilow alfaraj educational usi waldheer ustaadyaal ilmisho tayaysnoo furkihan walhanbaradeena alfaraj lanaskishani alfaraj educational college way isku furi layma eh eeda laxan ku baaran deg asar u ihiraabu ma eh ishuu ileelu ma eh kamiisu ijmaacu ma eh online
waayahay dhegeystayaal qayb hore ee barnaamijka kulanku warsan ayaa ku guda jirna dhegeystayaal wasiirka wasaaradda maaliyadda ee xukuumadda federaalka soomaaliya iyo weliba usugeega xildhibaanada baarlamaanka ee federaalka soomaaliya uusoo ka hor akhriyaya muhiimadda yeelata ansixinta sharciga maaliyadda dalka wasiir beyle oo xildhibaanada horti oo ka akhriya sharcigaasi iri dhegeysada Ee, horta marka u horeysa waa inaan mahad weyn celiyo ee, golahan oo si fiican oo ee, tayo leh oo runtii xilkasnimo leh noola soo noola soo shaqeeyey oo shuruuc aad iyo aad loogu baahnaa in markaa la ansixiyo ee, juhdi wad badan geliyey oo record time ku ansixiyey aad baan idinka mahad celinayaa waxaa kaloo runtii ee, mahad mudan ee, gaar ahaan ee, committeega ama guddida ee, cabdi axmed madaxweyne uu madaxda u yahay ee, oo ee, iyaguna wakhti fara badan geliyey sharcigan iyo shuruuc kale oo lamida shan sharci oo mid saaka aadan sixiseen idinka ku mahadsan Ee, waan waan ka qayb galay shirka garoowe laba cishaan joogay yani dooda meesha ka socotay iyo caafimaad qabkeeda ee, waxbaa waxbaa ku kaaga kordhiya waxbaa kaaga kordhiya aniga kulliba waxbaa iga kordhay sida cid waliba u doonaysa in wax san bannaan lagu wada shaqeeyo lays wada fahmo is wada fahamno sida qofba qofka kale iyo isteedka kale u ixtiraamayey sida layskugu dulqaadanayey ee, sida layskugu tanaazulayey runtii aniga de- waxay waxay igelisay ma garanaysa iyo diilo aad iyo aad u xoogiyey ayay iyay igelisay Ee, sharcigani waxa weeye ma- maamulka maaliyadda guud waa sharciga hooyada waa shuruucda maaliyadda oo dhan buu madaxu yahay iyo hooye u yahay asalkii weeye wax waliba isaga hoos imanaya Ee, sidaa daraaddeed waxa aad aad aad arkaysaan isagoo meel walba taabanaya laakiin meel walba xoog uma qeexi kara liana meel walba sharci gooni hoose ayaa yeelanaysaa ama cashuurta ha noqoto ama customiska furdada ha noqoto ama odhitka ha noqoto ama hay-ada kale shuruucda kale ha noqotee bayska ambareelada weyni ama dallada weyni waa sharciga weeyaan wuxuu qeexayaa habka maamulka maaliyadeed buu qeexayaa habka deynta sida loo maamulu qeexayaa waxayna soo galay waxaynaga baxay habka wax loo soo ururiya habka loo maaneeji karayo loo maamulo ayuu taabanayaa jideynaya u jideynayaa u jideynayaa dhigaha iyo udbaha ayuu u taagayaa markaasaa shuruuc kale ka hoosaysa ay imanayaan qaarna iminka la qorayo qaarna hadhow la qori doono ayuu sheegayaa hantiyaha iyo qofba wuxuu ku aadan yahay buu sheegayaa markaa sharcigan sharci aad iyo aad iyo aad u muhiima runtii weeyaan waanu ku faraxsanahay inaad si fiican uga soo shaqayseen yacnii heshiiska la soo gaaray iyo soo looga soo shaqeeyey runtii markhaati waxa kaaga halkan waxaa laynooga akhriyay guddoomiye iyo quwadda ay geliyeen iyo nuxurka meesha ku jira iyo sida loo soo lafuguray maalintii meeshaan joogay waxaan arkayay anugu in qodobadan aad looga dooday oo idinkuna qaarkooda soo qaadeen imanka aad looga dooday oo la dooday oo marmar lagu kala kacay haddana la iskugu soo noqday waxyaalaha qaar baa waxaa la yidhi wadaarka maynan gaarin olortasaan hayansi ahaano waxaa ka mida waxaa ka mida cashuuraha iyo bixintooda iyo arrimahaas waa inoo harsayay weli kuwaas yani cashuurta boosaaso maanaa qaadaya cashuurta heblaayale maanaa qaadaya anoo federaalkiya mise hadhow baynu iskaga soo noqona waxaasoo dhan waxa loo daayay functional education waxaa la yidhahda af ingiriisiga oo noqon doona qof walba shaqadiisu waxay tahay dabeetana shaqadaa la koskareynaya markaasaa dabeetana laga hadlaya cashuurta inta qaadaysa laga hadlay si adduunyada kaleba tahay ministry of education oo kale ka soo qaad haddii la yidhaha elementary schoolska waxaa ka mas-uula stateka dabeetana stateka cashuuraheeda waa in meel laga siiya property tax ama ha noqoto ama kuwa kale ha noqoto in cashuurtii marka wax laga siiya waddanka dhismihiisa guur ahaan marka laga hadlayo haddii federal gobanka loo daayo inagaana inoo wada tale federal goban loo daayo dabeetana cashuurta halka ku baxaysa waa in waa in waa in federal gobanku qaadaa wadooyinka aad ka hadashay wadooyinka kala noocnooc weeye qaar municipalityga leh kuwa internationalka ama nationalka ana federal government ayaa normally leh sidaasaa markaa garashadu ay runtii tahay kuwa yaryar ee feeder roadska la yidhaha intay beeraha ka yimaadaan magaalada yar soo gala municipalitieskaa iska leh qaar stateka yeelan doona interstate-kana waxaa yeelan doona markaa federal governmentka laakiin kuwaas waxaasoo dhan waxay u baahan yihin shuruuc xaggaysa hogaaminaysa ayay u baahan yihin oo kan ka farxmi doona haddii la yidhaha kani wuxuu inoo dhigayaa ambarelada sare weeye now sharcigan wuxuu ka mid yahay isagii kii saaka aad ansixiseen shuruucda aada loogu baahan yahay si deynta laynooga cafiyo bisha labaad iyo soo deynta in khayraadka dalkan loo soo daayo iyo ma garanaysaa waxyaalaha aan ka filanayn in laynoo soo daayo waxaan jecelahay marka anagoo su-aalaha ka jawaabi doona xabad xabad baa ayaa looga jawaabi doonaa waxaa technicalka ka jawaabi doona directorkii waxaa halkan jooga budgetka director generalkii baa jooga marka xabad xabad waxyaalaha qaar waxa weeyaan waxay waxaasi ah loo bedelo waxay idinka idin taalla markaa sidaad u habaynaysaan luqada iyo waxyaalaha kale laakiin wixii nuxur ahee magaranaysa su-aal maxay tahay sidaa u tahay waa waa ka jawaabaynaa waxaa keliya idiin sheegaya kusoo gabagabaynaya waxa weeye shalayto aniga email baa iga timi weyn baanka cid waliba dadaal bay ku jirta cid waliba dadaal bay ku jirta innagu dadaal baan ku jirnaa waxaayo waxaayo waxaayo waxaan qabanni weeye qolooyinka deynta inagu leh ee wadannada ah ee faraha badan leh iyaguna dadaal waxay ugu jiraan lacagtoodii siday ku dayn lahaayeen ama ama ha mariyaan baarlamaankooda iyo koongareskooda ama si kale ha u habeeyaan iyaguna dadaal ugu jiraan IFIska qolooyinka la yidhaha World Bank iyo IMFka African Development Bank Islamic Bank ayaguna waxay dadaal ugu jiraan lacagta inagu lahaayeen siday u habeyn lahaayeen bay dadaal ugu jiraan inaguna waxa dadaal ugu jirnaa layna faray wixii loo baahnaa inaan ansixino inaan ansixino oo ansixino keliyaana waxyaalo kaloo fara badan dakhligu inaan halkaa ka soo noqon baa ka mid ah deyn inaan lagugu yeelan baa ka mid ah dadka kuu shaqeeyana markiiba lacagta ka mid ah dadka kuu shaqeeya faraha inaad ka qaadaa ka mid ah inaad akauntooda ugu shaqeeyo waxyaalo fara badan oo aan wadno aan idinku wareerinin raalli ahaada ayaa ka mid ah marka inagu teena inaan ka soo baxno ayaa arrintii loo baahan yahay marka waxyaalaha qaar waxay waxay buddig u yihiin shaqooyinka weel baan ku qabanaya email baa halkan la ii soo diray maanta waa toddobiyo labaatankii baa la soo diray emailkan waxaa soo diray nimanka ka shaqeeya fadhiga weel baanka boorkiisu fadhiisanayo oo la doonayo inuu fadhiisto january si february wax walba u dhammaadaan ayaa soo diray wuxuu u soo diray ninka innaga inoo fadhiya weel baanka boorkiisa inoo fadhiya ayuu u soo diray wuxuu yidhi hebelow waxaan filayey p f kii iyo b m f iyo combany loogii in la ansixiyey si fara badan baa looga soo shaqeeyey waxaanan filayey last week in la ansixiyey sidaa anigu aan arkay markii garowe laga soo noqday arrintaa iga soo warran buuri wuxuu yidhi arrintaasi hadday dhici weydo laba saddexda maalmood ee nagu soo within next week buu yidhi this week maamujira weyaan hadday dhici weydo waxaan u baahanaynaa buu yidhi inaan dib u dhigno miitinkii boordka world banka dib u dhigno oo march ka dhigno ayuu yidhi marka taasi waxay tilmaamaysaa runtii ya quwadda ay leedahay nuxurka ay leedahay muhiimadda ay noo leedahay
rumuhumahadalma eh ambariisooltugma ah runhoobiye habata benkoora isfariyaase hashakulila bakteer afrikii markara hariirlahan gundiyey dibhabayowna kasubi aboogada kooyaa araga walaalayaal afrika habriir i goboob ii hundurmaraahale kugu nadiif ee ii hadalaan hurilan hayna suto kooy walaal hotel afrika sariirohaana isku joogu dar isku joog leh horbaarinay dar isku joog leh horbaarinay midaa joogaysay way midheegdi'ata hatallikii sheegay sariiro isku joogay haani lamaanayaalku joodaryaasho haliinkowa v i b u mas-uuliyaha ku horjeed dalaadiyo ka hortaal soo tara hor ku fiirsadaa wolotahaano na nafaraa dalaadiyo iyo mas-uuliya
waayahay dhegeystayaal qayb ugu dambe barnaamijka kulanku warsan iyo isla marayna waliba wada singilaa dhegeystayaal hamiin faylnaga agaasimaha waxaada reedinheliisowka ee wasaaradda arrimaha gudaha xukuumadda federaalka soomaaliya iyo waliba iyo kulan wada tashiya iyo qobdana magaalada dhuusmareeb ee xarunta maamulka galmudugga kaasi oo qayb gala aqoon-yahano iyo sasoo kale eena bulshada ku nool ee deegaanada maamulka galmudug gaar ahaan magaalada dhuusmareeb haddaba agaasimaha onkureynta sharxaad gubyow ilo dhegeynsada shirkaani wuxuu gaar u yahay wax ciwaanka halkaa ku yaalla oo ah dadka saaxiibulmurtida ah inay wax ka yidhaahaan nabadda maanta baahida loo qabo wacyigelinna ay ka sameeyaan ereyo ku aadan ay soo saaraan markaan saas leenahay waxaan la soo hadal aqoon-yahankii waa lasoo kala soo hadalnay inay dibu heshiisiintan waddada ay ka leeyihiin inay qabtaan urrada bulshada waa lagala soo hadlay inay ayaguna waddada ay ka leeyihiin ay qabtaan hay-adaha dowladdu way noo billaaban yihiin wasaarad wasaarad inay ka qabato qolo walba ila dibu heshiisiinta waxa ay ku leedahay marka miitaal ka soo qaato dibu heshiisiinta haddii aan cadaaladdu aanay wax ka qabanin oo aanay ku shaqaynin cadaaladda dibu heshiis ma imaanayo waa inay fahamtaa wasaaraddaasoo kale ama dadka xaakimiinta ah oo waxbay cadaalad cadaalad hadday ku shaqeeyo dibu heshiisiintii bay wax ka qabteen aqoon ninkaan hal abuurkaayo hadduu hal abuur keeno qiimo leh oo dadku u soo dhegataayo oo loo soo jeesan karo waxay ka mid noqotay nabaddii macallinka wax dhigayaa hadduu ardayga u dhigo nabadda qiimaheeda waxay ka mid noqotay nabaddii wasaaradda anigu aan ka tirsanay ama ninkaa shaqaalaha oo ka tirsan yahay hadduu xafiisku ku shaqeeyo cadaalad iyo nabad iyo sinaan dadka ku shaqeeya waxay ka mid noqotay nabaddii waxay noqotay nabada baalladaa dheer bay yeelatay oo u baahan qof walba manaa waa arrinta la yidhaahdo maxaa la yidhahdaa hawl la wada leeyahay soaalisiid hawl la wada leeyahay macnaha dib heshiisiintu waa hawl la wada leeyahay haddaanu sidaas aan la yeeli un dib heshiisiintu aanay noqon mid qof walba oo ka shaqeeyo oo waddadii ay ku socontay ugu wanaagsan waa cadaalad iyo sinaan iyo isxaq dhowr haddaan la wada marin waxdibheshiisiinhaddaan dib heshiisiin la helinna gaari mayno meesha aan rabno wixiina soo marayna ka soo kabanno sida aad u aragteen inaan maanta ay naga go-an tahay inaad ku jirtaan qorshihii qaran keligiinna maahane meel walba ee abwaan soomaaliyeed iyo hal abuur soomaaliyeed uu joogo inaan la tashanno wasaaradda inay ka go-an tahay qorshihii qarankan aad qayb ka tihiin horta inaad og tihiin maantana ay noo bilaabatay deegaan walba soomaaliya ka midna ay ka bilaabatay weliba ogaada markaan inta ka dhammayno oon jubbaland ka dhammayno oon puntland ka dhammayno hal waxaa la qaban doonaa shirweyne qaran oo isugu imaadaan abwaanada oo xamarka dhici doono idinku wada casimayno kaasna ma dheera oo waa hadda waxaan isleeyahay january kaa barwarigan ku dhammayn doonaa bisha labaad ee sanadka ayaan tuurkan ku dhammaynaynaa soo idinkaa kow u ah si tallaabadaan oo kale ay qaraaci doonaan maamulada kale deetana shirweyne qaran markaas baa hanaankii qaran lagu soo gudbin doonaa waxqabadka iyo kaalinta iyo howlaha aad qaban doontaan markaas bay dowladda soomaaliyeedna ogow keeni doontaa wixii lagu fulin lahaa
Sahab Construction Company.
kena badan lankii Jimmy ay sugay.
kambani dhismo Kaamil agabshay.
kurbada leetay ogow May weeli.
saxaab construction company-ya Haddii ikol.
kalaylasii ilbaabadis Yacni kuway kormajara.
reed maylakoy Kumbas galab dhisma.
kawaytaan dhimanayne Kaamil kulisho.
kor ilasala hambuy Keed wali ka jari.
hadda wali ha korari Sahab Construction Company.
isqab dalab dhismo Kuway arag waa kaamil weelay.
saxaab construction company Marbaho kaskaashan.
ini daar digsiisato Company dhisma muhuraaso.
kumiyaalka la sew Sahab Construction Company.
dalab isga waako Kan dhi.
kan dhaway Kabakan kala ku darano.
kulishoo casri ah Ku bogay oo kuusay.
ka dhisay daarta oo ku iilba galab dhisma.
qiimo sharadiis ah Kambanigii lahaasi.
waayahay dhegeystayaal qayba ugu dambe barnaamijka kulanku warsan ee ku guda jirnaa weliba wadasingalaha miinfaland gudoomiyaha gobolka banaadir waana duqa magaalada muqdisho cumar maxamuud cumar finish iyo weliba uuse sheegayaa inay wadooyinka maalmo weli hardaafa ay roobabka saameynta kuweelidan reedandectirooyo kusoo bii doonanga islamarkaasna usa shiidikii xarumaanta badanga ee hadalafada inay reedan habeeyowla kusoo biya haddaba gudoomiyaha gobolka banaadir ousa bulshada ku noola degmada warta nabadda ee magaalada muqdisho uuse la hadal iila dhugunsada waa maalin wanaagsan oo ka mid oo ka mid ah maalmihii wanaagsanaa ee aan soo dhaafnay maantay xaruntii dowladda hoose eh, maantay waxaan dhagax dhigaynaa xaruntii dhulbixinta iyo gaadiidka ee dowladda hoose ee ku taallay warta nabadda ka soo horjeedka istaadiya muqdisho dhanka qoraadhacana ka saaran waddada warshadaha Eh, xaruntan adeegyo badan ayay u qaban jirtay dadweynaha ku nool magaalada muqdisho iyo guud ahaan dalka soomaaliya Eh, xaruntan waxay ka mid tahay xarumihii ku burburay dagaaladii dalka ka dhacay muddadii burburka iyo muddadii aan ku soo jirnay soo kabashadaba ma suuro gelin in xaruntan la dhagax dhigo ama wax laga qabto maamulka gobolka banaadir oo kaashanaya eh, asxaabta kale eh, eh, dowladda federaalka ah kaashanaya waxa uu isu xilqaamay ka go'an in xaruntaa la dhiso hawdkaas aad arkaysiin laga dhigo meel nadiif ah hagaagsan dib loogu soo celiyo adeegyadii ay bulshada u qaban jirtay Eh, dhismaha halkan waxay ka mid ahayd mid ka mid ah riyooyinkii aan rabnay man- mar uun inaan gaarno waxay kala qayb ka tahay tilmaamooyinka madaxweynaha jamhuuriyadda oo uuna siiyey oo uu yidhi waa in shaqooyinkaas la qabtaa shaqooyinkii uu tilmaamay madaxweynuhu ayay ka mid tahay fulintii eh, talooyinkaas iyo fulintii waajibaadka annagana saaranba waxay qayb ka tahay furi ayay qayb ka tahay furitaanka xaruntan Eh, runtii dadka ku nool gobolka banaadir muddooyinkii dambe waxay adeegyada u raadsan jireen xarunta maamulka gobolka banaadir xaruntan oo la dhiso adeegyadeedii loo soo celiyo waxay fududayn doontaa adeegyada loo doonto xarunta maamulka gobolka banaadir oo aada og tihiin degmooyin badan oo gobolkaha inay ka fog tahay degmada hadda xaruntan ay ku taallo ee warta nabadda iyo degmooyinka baralalka ama barbardhaca la ah sida degmada howlwadaag daindheele yaakshid ayay u fududayn doontaa haddii alla idmo inay ka wada faa'iidaystaan si dhow uga faa'iidaystaan adeegyada halkan la keeno runtii talaabtan hadda maantay waxaan rajaynayaa inay si dhaqsi ah oo aan wakti dheer qaadanayn ay noogu soo dhammaato waxaa kaloon sidaan horeyba u sheegnay aan dhisi doonnaa dhammaan goobaha dawladda hoose iyo waddooyinka gobolka banaadir roobabkii mahigaanka ahaa ee isbuucii lasoo dhaafay ka da-ay magaalada muqdisho waxa ay sababeen dhimasho iyo dhaawac sidoo kale waxay sababeen guryo inay dumaan burbur hantiyeed iyo waddooyin baaba-a maamulka gobolka banaadir wuxuu dhexda u xirtay in si deg deg ah looga howlgalo arrintaas waxaaba shaqaynaynay intii roobabkuba ay socdeen oo ay noo suuro gashay dad badan oo biyo xoog badan ama daadad ay ugu soo galeen guryihii ay ku noolaayeen waxaa kaloo noo suuro gashay guryo duug ah oo burbursan barakacyaal degganaa ee guryihii ay ku soo dumeen inaan ka soo faagno ka laga soo qodo halkaas lagana soo saaro ubad soomaaliyeed oo nool nool waddadii yacni guryihii dumay dhexdooda bulshada soomaaliyeed gaar ahaan barakacyaasha waxaan uga digaynaa inayan how hoy ka dhigan meelaha burburay oo ay suuragal tahay saacad kastaba inay soo dumaan guryaha duugga ah ha ahaadeen kuwa sida gaarkaa loo leeyahay ama ha ahaadeen kuwa dawladda waa in laga fogaadaa maxaa yeelay ma hubanayn tayada yacni walxaha ama qalabka lagu dhisay tayadiisu awalba ma hubanayn muddo dheer ayay dayac ayay dayacnaayeen oo ayaan helin wax dayactir ah roobabkaana ku dhacaya dabeylaa ku dhici kara marka nafta bini aadanka oo la badbaadiyo ayaa wax walba ka qaalisan oo sidaa darteed waa inay ka fogaadaan oo meelo bannaan ay wax ka dhistaan hal inta aan ka gaarayno inaan ka ma inaan maarayno oo aan u dhisno meelo ay kusoo noo kusii noolaadaan inta aan uga celinayno meelihii ay ka yimaadeen kadib markii noloshoodii asaasigaha loo abuuro intaasaan rabay inaan idhaahdo bulshada warta nabadda oo ay hor kacayso gabadha zaynab warsame waxaan uga mahad celinaynaa sida ay mar walba howlaha danta guuda ay qayb uga qaadanayaan noo garab taagan yihiin gabadha zaynab warsame guddoomiyaha degmada warta nabadda iyo ku-xigeenadeeda iyo guud ahaan bulshada waxaan idinka codsanaynaa inaad mar walba sidaas noo garab istaagtaan waxa aan ka shaqaynaynaa waa dantii ummadda waa danta
waa usbaan bari owlaadaana abshir balladiina yaninkoyti hadda owlaadani sigisbaag wad weeldhadaayaan axsaan kale waa weliba mishalherne balladiina haddii ay ahaadan lahaytii caanayaalkii balladiina lakagoradaay heer kasta iyo ahaadaanba hadda waddankiyo diyaarkiinka iyin balladiina one two three oo eh onaga markii usa dhalada ilaa usa ku deerowsada jar baladiina one two three dhinaga raashiinada owlaado balladiina yeecaanka kahaytiina hadda kiindiyaaru iyo oku kooban buskud iyo weliba yooga owlaado la siyaayi iyo weliba nooc kastoo ku mid ee raashiinada war laka faraxoo nin wed
waayahay dhegeystayaal guudaan wali baan taakaaf maare barnaamijka kulanku warsan oo nimadan siinkoa idaacadda warsan ee magaalada tanbaydhabo dhegeystayaal wadnamadan barnaamijka waliba saare wasiir dareesyahay anuu cabdirashiid axmed ibraahim cabdirshiraashka dhagga farsamada mada kudeerta waliba imaamadahay saaxiibkayga bilaal hilaala inta barnaamijkan barnaamij lamada reedan kulamaana akheeraya waa cabdirshiraashka huseen kutababsaas iyo amiin ibadaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh